Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladaha Hoose iyo Reer Heliisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qabanqaabadaya kulan dadweyne oo dadwadaaga kaasoo si rasmi ah laga qabanayo degmada Baraawe ujeedka kulanka ayaa ah in la xoojiyo isdhexgalka bulshada iyo hay'adaha dowladda waana lagu dhageysadaa aragtida iyo cabashooyinka shacabka kulankii walibaa ka qayb galaya qaybo kala duwan ee bulshada Baraawe oo ay ka mid ahaayeen dhalinyarada beelaanta odayaalka dhaqameedka iyo ganacsatada waxaana si toos ah weydiiyeen su'aalo mas'uuliyiinta dowladda oo goobta roogeen waxaana ka mid ah bulshadii ka qayb galaya dadwadaaga oo laga qabanayo degmada Baraawe ku hadleen cabashooyinkii ay qabaan sidii wadanka uga wada lahaa waxaan rabnaa dhalinyarada soomaaliyeed ee degmada baraawe ku nool wax shaqa shaqa la-aan ayaa jirto aad iyo aad u baahsan tahay waxay haystaan ma leh sida hadda dekeda camal nooma furno dhalinyarada see sida shaqa abuur see in looga soo biya ayaan rabnaa waxaan rabnaa in laga hadlo sida shaqa loogu heli lahay degmada baraawe maxaa idinkaga aadan rabaa inaan su-aal weydiiyo waxbarashada iyo caafimaadkaba sida xaafadaha imsed ma lahan xaafadaha sidoo kale iskuulna ma lahan
wadooyinka suuqa dhexmara waxaa arkaa aad inay u dhibaataysan yihiin oo maxaan lahaa ganacsiga badan ay iskor saaran yihiin meel la mara aysan jirin cariiri ay tahay dhibaatooyin ay kasoo gaarto bulshada qeybaheeda kala duwan meeshii baabuurta ee marle lagu ganacsanaayo inay bulshada dhibaato kusoo gaarto baabuurta iyo bulshadii maxaan lahaa sheeg ay dhibaato gaarsiiyaan si in waxay fiicnaan lahayd wadooyinkaa suuqa in la nadaamiyo oo nadaam loo yeelo taascaaliga ah wasaaradaha arbaanka gudaha ahaadeen caafimaadka ahaadeen maxaa xafiis inta ugu fur waayeen oo caasimadii koonfur galbeed oo nabadgelyada saan u fiican haweenkii meel kastii marays oo xafiisooyin maxaa loogu fur waaye maxaa horjooga hosbitalka horta runtii waa dhisan yahay hosbital weyn waay baraawe hosbitalka dadka baraawe joogo boqolkii siddeeton waa dad dan yar ah hosbitalka x-rayga ama raajiga ah intaas bilood ay ku xiran tahay dadka masaakiinta marka ay meesha tagaan dadaa jir oo awoodin oo maanta banaanka loo diraayo labaatan door ama soddon door oo bixi karin ayaa halkaas ku dhimanayaan x-raajigiina hosbitalka waa jira maxaa loo shaqaysan waaye oo dadka danyarta ah maxaa loo qaban waaye mas-uuliyiintii ku qaybgaliya kulanka ayaa mid mid aan ku jawaaban bulshada su-aalo iyo cabashooyinka iyo qaban si walanqoqobada wadooyinka iyo goobo walbarashada
in xaafad walbo iskuul ee laga helo horta ee xaafadaha ee degmada dhammaan iskuullo ee waa ku yaalaan inkastoo iskuullada yacni fasal ahaan ay ku yaryihiin taasna ee caqabadu waxay ku noqotay in dhulalka oo markaas la haystay ay aad u yaraayeen ka degma ahaan ee caqabada ugu weyn ee na haysato waa dhanka dhulalka helitaankooda isbitaalka degmada wasaaradda dadaal badan maanta meesha aan joogno waxaan rabnaa inaan hore uga dhaqaaqno khalabyada aad sheegteen waa runtiin raajada oo kale qolkii raajada wuu duusan yahay waa ka waraysiin hadda waxaa dayactir lagu wadaa qolkii ootiga oo wasaaradda caafimaadka iyo jaaliyadii reer baraawe ay ka wada shaqaynayaan waa iskaashi marka bulshada iyo wasaaradda u dhexaysa sidaila yidhaahdo middan ku saabsan oo maamulka su-aasha aad la weydiiyey ama lagala hadlay tala ahaan loo soo jeediyey in wadadan ay wax ka qabtaan ambareeso ambareeso wadadeeda sidaa ogtihiin horta xaalada amni ayaa inta badan ay ugu waxaysan tahay saasay tahayna haddana waa la hadalnay hay-adaha amniga ama saraakiisha in baabuurkii qof dumara ama qof xanuunsan wada in la soo daayo hadday habeen siddeed saac tahay iyo hadday maalin tahayba intaba gaarigaas aan la joojin